waa mahadsantahay walaalka waxaan si kooban uga hadli doonaa insha allah lixdii bilood ee lasoo dhaafay oo bishan hadda aan ku jirno ay ku jirto weeraradii cagta lagu mariyey xeryaha ciidanka dowladda federaalka markaan eegno wixii dhacay bishii rajab ka hijiriyada camaliyad istishaadiye ah ayaa ka dhacday dhabarka dambe ee xarunta maamulka gobolka banaadir waxaa halkaasi ku dhintay toban iyo toddoba askari halka dhaawacuna uu gaarayo sagaal kale camaliyadan dadka ku dhintay waxay isugu jiraan ciidamada sirdoonka dowladda gaar ahaan kuwa dharcadka ah shaqaalaha wasaaradaha dowladda iyo sidoo kale shaqaalaha maamulka gobolka banaadir isla bishii rajab ee hijriyaha ka hijiriyada ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayadii islaamiga ah ee banaadir ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay fuliyeen howlgal guuleystay oo lagu beegsaday ciidanka imaaraadku ka samaystay caasimadda weerarkan oo dhacay saqdii dhexe ee xili habeen ah ayaa waxaa ciidamada mujaahidiinta ay cagta mariyeen fariisin ciidamadaasi ay kaga sugnaayeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho inta uu howlgalka socday waxa ay mujaahidiinta dileen lix askari oo ka tirsan ciidamada waxayna ku dhaawaceen saddex kale sidoo kale mujaahidiinta ayaa waxa ay weerarkaasi kusoo furteen toddoba qori oo uu ka mid yahay qoriga loo yaqaano b k m-ka isla bishii rajab hijiriyada weeraradii dhacay waxaa ka mid ah weeraradii waaweynaa ee ka dhacay gobolka mudug gaar ahaan deegaanka caad ee wilaayadii islaamiga ah ee mudug saldhigyada la weeraray waxay ahaayeen shan xero oo saddex ka mid ah ay ku yaaleen gudaha caad halka labada kalena ay ku yaaleen duleedka deegaanka afar ka mid ah saldhigyada ay mujaahidiinta cagta mariyeen waxaa ku sugnaa afar urur oo ka tirsan ciidanka gorgor halka saldhigga shanaad ee isagana cagta la mariye ay ku sugnaayeen ciidamo isugu jira waxa loogu yeero danab daraawiish iyo sidoo kale macawisley tirada guud ee ciidamada ku sugnaa saldhigga la weeraray waxa ay gaarayeen kun saddex boqoliyo konton askari ugu dambeyntii weerarkaasi waxa uu kusoo gabagaboobay in halkaasi la dhigo laba boqol oo askari oo ka mida ciidamadaas halka intii kalena ay carareen waxaa sidoo kale la qabtay maxaabiis noolnool oo dagaalka ayaa lagu qabtay sidoo kale waxaa qeyb ka ah in ciidanka mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen dhammaan qalabkii iyo saanadii ciidan ee tiilay saldhigyadii caad ee ay ku jiraan gaadiidka dagaalka ee loo yaqaano teknikada iyo kuwa ciidamada lagu daabulo sidoo kale waxaa dhacay isla bishaas camaliyad istishaadi ah waxa ay ka dhacday isbaaro ay ku sugnaayeen ciidanka nisa iyo kuwa boolis militaaro oo ku taala isgoyska cali kamiin ee magaalada muqdisho isbaarada la beegsaday oo ay ku sugnaayeen ciidamo lagu qiyaasay konton askari ayaa waxaa camaliyada lagu dilay sagaaliyo toban askari halka ay ku dhaawacmeen toban kale camaliyadaas sidoo kale waxa ay burbur u geysatay laba gaari oo nooca teknikada loo yaqaano bishaas dhammaadkeeda waxaa dhacay mid ka mid a howlgalladii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya labaatankii sana ee lasoo dhaafay waa howlgalkii lagu laayay saraakiishii imaaraadka wuxuu howlgalkaasi ka dhacay xerada lagu magacaabo gordon oo ay ku sugnaayeen amaba saldhigba u ah imaaraadka kusoo duulay soomaaliya xerada ayaa imaaraadku waxa ay ku tababarayeen ciidamo calooshad u shaqaystayaal ah oo iyaga ay maamulayaan ugu dambeyntii weerarku wuxuu kusoo gabagaboobay in labaatan saraakiil isugu jira imaaraad calooshod u shaqaystayaal cadaani madow ah lagu dilo xeradaasi saraakiishii howlgalkaasi lagu dilay waxaa ka mid ah kii ugu sareeyey howlgalka imaaraadka ee bartamaha iyo koonfurta soomaaliya taliyihii tababarada ciidamada taliyihii sirdoonka iyo taliyihii saadka iyo gaadiidka sidoo kale waxaa weerarka inkhimaasiga ah lagu dilay saraakiil afrikaan iyo cadaan ah oo ka tirsanaa calooshod u shaqaystayaal ajaanib ah oo ay imaaraadku kasoo kiraysteen daafaha dunida si ay ugu gumaadaan ummadda soomaaliyeed bishii shacbaan dagaalo lagu jebiyey ciidanka jubbaland ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanada wirkoy iyo baxarsaafka ee duleedka magaalada kismaayo sagaal iyo labaatan askari oo laba sargaal ay ku jiraan ayaa lagu dilay abaanduule ayaa ka mid ahaa dadkii halkaa maalinka lagu dilay waxaana lagu magacaabi jiray mahad cabdulaahi salaad abaanduule ku-xigeenkiisa isagana goobta ayaa lagu khaarijiyey magaciisna wuxuu ahaa asad khadar maxamed ugu yaraan saddex iyo toban askari ayaa halkaasi ku dhaawacmay agabyo ay ku jiraan qoryo ak na waa laga soo furtay ciidamada mujaahidiinta sidoo kale waxa ay kamiin u dhigeen ciidamada nisa oo kasoo baxay magaalada afgooye kamiinka waxaa si gaar ah oo kaga dhacay duleedka deegaanka jambaluul oo hoostaga degmada afgooye ugu yaraan saddex iyo toban askari ayaa goobta looga dilay oo saraakiil ay ku jiraan lix ka mid ahna meydadkooda ayaa goobta ay uga carareen kamiinkan saraakiisha ku dhintay waxaa ka mid ah taliyo horin lagu magacaabo maxamed cabdinaasir dhaawacna waa sagaal kale oo ay saraakiil ku jiraan hubna waa laga furtay oo ugu yaraan toddoba ah bishii xigtay ee ramadaan howlgalladii dhace waxaa ka mid ah mid lagu qaaday deegaanka baarsan gooni ee duleedka magaalada kismaayo ugu yaraan shan askari oo ka mid a ciidanka maamulka jubbaland ayaa goobtaasi lagu dilay sagaal kalena waa lagu dhaawacay hubna waa lagaga furtay dagaalkaas isla bishaas dagaalada dhacay waxaa ka mid ah mid lagu jebiyey ciidanka dowladda federaalka dagaalku wuxuu ka dhacay deegaanka basra oo hoostaga degmada balcad waxaana lagu dilay ugu yaraan koob iyo labaatan askari toddoba ka mid ah meydadkooda goobta dagaalka ayay kaga tageen sideed iyo toban kalena waa laga dhaawacay hub kala duwanna waa looga furtay dagaalkaas isla bishaas dagaalada dhacay waxaa ka mid ah mid ciidamada mujaahidiinta ay ku soo afjareen xero ciidanka dowladda federaalka ay ka samaysteen deegaanka busley ee dhacaana waaxiga deegaanka jasiira ee dowlaadka magaalada muqdisho weerarkan oo ahaa mid ballaaran sidoo kalena waxaa qayb ka ahaa weerar kale oo isagana lala beegsaday ciidamo usoo gurmaday isugeyn ciidanka lagu dilay weeraradan waxay ahaayeen konton iyo toddoba askari oo isugu jirta saraakiil iyo askar mujaahidiinta ayaana sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen maxaabiis kuwaasi oo markii dambe kasoo muuqday muuqaalada alkataa'ib saraakiisha dagaalkaasi ku dhintay waxaa ka mid ahaa liibaan golcad oo ahaa taliya ku-xigeenka ciidamada loogu yaro booliis militaaro ahaana sargaalkii xukumayey saldhiggii ay mujaahidiinta cagta mariyeen bishii ramadaan kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada dagaalada dhace waxaa ka mid ah mid lagu jebiyey ciidanka dowladda federaalka in ka badan afar jeer dagaaladaas waxaa lagu dilay ugu yaraan soddon askari oo ka mid a ciidanka dowladda federaalka dagaalka markii hore waxa uu ka dhacay deegaanka bacaad faarax aadan ee duleedka xarar dheere waxaana markii dambe dagaalka uu gaaray afaafka hore ee magaalada xarar dheere mujaahidiinta dagaalkaas sidoo kale waxa ay ku soo furteen hub iyagoona gacanta ku dhigay tiro maxaabiis ah lixdii bilood ee lasoo dhaafay dagaaladii dhacay waxaa ka mid ah midkii weynaa ee ka dhacay magaalada ceeldheer ee walaayadii islaamiga ah ee galgaduud xilli aroornimo ah weerar ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen afar saldhig oo ciidanka dowladda federaalka ay ka samaysteen magaalada ceeldheer kadib waxa ay natiijadu noqotay in goobtaasi lagu dilo sagaal iyo konton askari oo ay saraakiil ku jiraan gaadiid gaashaamaneh dagaalkaasi waa looga soo furtay sidoo kale weeraradii dhacay lixdii bilood ee lasoo dhaafay waxaa ka mid ah mid ciidamada mujaahidiinta ay cagta ku mariyeen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaanka goofgaduud buurey ee duleedka magaalada baydhabo weerarkaasi waxaa lagu dilay toban askari saddex iyo toban kalena waa lagu dhaawacay saraakiishii lagu dilay dagaalkaasi waxaa ka mid ah maxamed katiin oo ahaa taliyihii ciidanka ee joogay saldhigga cabdi shukri oo guddoomiye ku-xigeen ahaa iyo sidoo kale axmed dhegey ugu dambeyntii weerar ka dhacay deegaanka waniile ee duleedka magaalada ceeldheer ee walaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxaa lagu dilay toddoba iyo labaatan askari halka lagu dhaawacay soddon iyo sideed kale dagaalkii halkaasi ka dhacay sawiro ay alkataa'ib ka soo qaaday baraha internetka ayna ku baahisay waxaana kasoo muuqanayay wixii halkaasi ka dhacay